إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid a ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhintay qarax ka dhacay gobolka shabeellaha hoose xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ayaa wakhti kordhin u sameeyey madaxweynaha maamulkaas cabdilcasiis laftagareen dowladda federaalk ayaa bilowday inay xabsiyada isugu geyso dadka ay horey ugu amartay inay kala fogaadaan korona awgeed xilli bahda caafimaadku ay shaki ka muujinayaan in korona uu soo gaaray soomaaliya maraykanka ayaa sheegay inuu gurmad caafimaad soo gaarsiiyey dowladda federaalka iyadoona dadku sheegayaan in tani ay tahay tallaabo lagu soo safrinayo cudurka coronavirus macadka qurduba faraciisa wilaayada islaamiga ba iyo bokool ayaa qabtay munaasabad ballaaran taas oo lagu soo xirayay fatrada labaad ee macadkaas hay-adda amnesty international ayaa shaacisay in maamulka alu sacuud uu sanadkii labada kun sagaaliyo tobanka toogtay ku dhowaad laba boqol oo ruux warkeena waxaad sidoo kale ku maqli doontaan xubinta ganacsiga ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستور waa sideedii labaatanka bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriyada warkii oo dhan ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhintay qarax ka dhacay gobolka shabeellaha hoose wararka ka imaanaya wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in qarax xoogan lala egtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk oo ku safriyey qaybo ka mid a gobolkaas qaraxa ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay deegaanka laanta buuro ee gobolka shabeellaha hoose waxaana lagu dilay ugu yaraan toddoba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka ay sidoo kale ku dhaawacmeen saddex kale wuxuu qaraxan kusoo aadayaa iyadoo saacadihii lasoo dhaafay qaraxyo kale iyo howlgallo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose lagu dilay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka duleedka marka ayay ahayd markii qarax xoogan lagula egtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka halkaas oo lagu dilay laba askari afar kalena lagu dhaawacay howlgal kale oo ka dhacay deegaanka berile ayaa isagana waxaa lagu dilay askari kale waxaana kasii horeysay iyadoo maalintii shalay qaraxyo ka dhacay degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen ugu yaraan labiyo toban askari oo ay saraakiil ku jireen xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ayaa wakhti kordhin u sameeyey madaxweynaha maamulkaas cabdilcasiis laftagareen haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo faahfaahinaya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen ayaa kororsaday xilliga uu xilka sii haynayo kadib markii uu isku keenay xildhibaano asaga taageersan kuwaas oo wax ka badan hal sano ugu daray xilliga uu sii joogayo madaxtooyada baydhabo kulanka uu xilka ku dheeraystay laftagareen waxaa shir guddoominayay cali siciid fiqi oo ah guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed waxaana ka qayb galay siddeetan iyo toddoba xildhibaan kuwa oo horeba looga soo dhaadhiciyey inay u codeeyaan xil kordhinta loo samaynayo laftagareen laftagareen waxaa baydhabo geeyey madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo oo qarash badan ku bixiyey inuu madaxweyne ka noqdo maamulka baydhabo baydhabo waxaa xoog ku haysta oo ka taliya ciidamada xabashida etoobiya ee dalka kusoo duulay kuwaas oo aan ogolayn in baydhabo la keeno cid aan ayaga ka amar qaadan dowladda federaalk ayaa bilowday inay xabsiyada isugu geyso dadkii ay horey u amartay inay kala fogaadaan korona awgii xilli bahda caafimaadku ay shaki ka muujinayaan in korona uu soo gaaray dalka soomaaliya cabdulaahi yaasiin jaamac soomaaliya ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya
inkastoo dowladda federaalka ay sheegtay inay ka hortegayso cudurka korona haddana waxa ay qaadaysaa tillaabooyin bahda caafimaadka qaarkood ay dhaliilayaan waxaa la arkayay gaadiid shabaqlayaal ah oo lagu gurayo dad la qabtay kuwaas oo la sheegay in xilligii bandowga ay kadib mareen dadkaasi ayaa gawaarida waxaa lagu geynayay saldhigyada gobolka banaadir qaarkood waana lagu xirayey iyadoo ay jiraan maxaabiis kale oo xabsiyada loogu geynayo dowladda federaalka waxa ay sheegtay in dadka loo baahan yahay inay kala fogaadaan si looga hortago cudurka korona sidaasi oo ay tahayna gaadiidkeeda iyo xabsiyada gudahooda ayaa dadka la isugu geynayaa habeenadii tegay ciidamada ayaa dad badan jirdilay islamarkaasina handaday qaarkoodna xiray waxaase xusud mudan inay jiraan kuwo la sii deeyey markii lacaga laga qaatay inkastoo dowladda federaalka bandowga magaalada muqdisho ay sheegtay inay uga hortegayso faafitaanka cudurka korona ee caalamka faraha ba'an ku haya haddana waxaa dadka siyaasaddan dheendheeya ay sheegayaan in bandowgani uu yahay mid ay amnigeeda uun uga taxadarayso maadaama xarakada shabaabulmujaahidiin oo muddo weeraraysa shisheeyaha iyo maamulada soomaalida ee la shaqeeya la filayo in bisha barakaysan ee ramadaan oofooda inagu soo haysa ay sii xoojiso weeraradeeda ka dhanka ah dhinacyadaasi geesta kale maamulka gobolka banaadir ayaa xalay waxa uu sheegay in cudurka korona uu ka buufinayo wadooyinka iyo dhismayaasha magaalada muqdisho sida hadalka loo dhigay waxaa la arkayey guddoomiyaha gobolka banaadir ahna dagaal ooga hore cumar finishi xubno la socday oo wata booyado iyo shaqaale islamarkaasina tubooyin waaweyn wadda laami ah iyo dhismooyin saaran lagu furayo inkastoo dowladda federaalka ay sheegayso in ay sii kordhayaan kiisaska la xiriira cudurka korona haddana bahda caafimaadka qaarkood waxa ay qabaan tuhun waxayna sheegayaan inaanay haynin ilaa iyo iminka caddayn ku filan oo u xaqiijinaysa in cudurka korona uu soomaaliya ka jiro madaxda ugu sarreysa dalka oo madaxweynaha uu ka mid yahay wuxuu noo sheegay ti- oon ka daawanay wuu ku celceliyey weliba inaanay ka wasaarad ahaan ka dowlad ahaan ka dhaqaale ahaan ka waxba ahaan aysan waxba u awoodin oo aysan kari karin ayna samayn karin marka dadweynahana wax ay la walaacsan yihiin oo ugu badan waxa waaye intee lagu baaray waxaan waa b- e- jawaabta laabka saxda ah oo lagu sameeyey waa xagga ile madaxweynuhu wuxuu leeyahay awood uma hayna annaga ma ma maarayn karna mana kontroli karna mana baari karna waxaa la xiray jaamacadihii waxaa la xiray eh, dugsiyadii qur-aanka waxaa lagu daray oo la xiraya caawa makhaayadihii iyo meelo markaasa waxaa la xira haddana isbitaalada isbitaalku ma makhaayad ah isbitaalku ma iskuul ah ma dugsi qur-aan ah meesha qofkii buka la geyn lahaa haddii la xiray dadka xaggee la geynaa badweynta hindiya lagu shubaa isbitaalka erdogan wuxuu u dhis loo dhisay oo loo qalabeeyey inuu naf badbaadsho sidee ku aqbashay dowladdu ama guddi hadduu jiray iyo uu ku- ay ku aqbaleen in la yidhahdo isbitaalkii erdogan albaabaha la isugu dhufto intee aadayaa dadka cudurka korona ayaa maraykanka iyo waddamada kale ee reer galbeedka dad badan ku laayay waxaanu ku faafay waddamo badan oo caalamka ah ka sokow dhibaatada uu ku hayo caalamka waxaa xusid mudan in iminka dowladaha ku tiirsan gacanta shisheeye ay ku qasban yihiin inay sheegaan in cudurku uu ayagana faraba'an ku hayo si ay xoogaa dhaqaale ah u helaan macadka qurduba fariiciisa wilaayada islaamiga ee baayo bokool ayaa qabtay munaasabad lagu soo xirayey fatarada labaad ee macadkaas maxamed ciise ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya macadka qurdube ee ku yaala deegaanka buur dhuxulle ee hoostaga degmada waajid ee wilaayada islaamiga ee baay iyo bakool ayaa waxaa ka dhacday munaasabad lagu soo xirayey fadarada labaad ee macadkaas waxaa soo xaadiray goobta ay ka dhacaysay munaasabadda macalimiin culimo iyo martisharaf kala duwan ardayda wax ka baratay macadka qaar ka mid ah ayaa halkaasi ka soo jeediyey axaadiis iyo khudbado waxaana arday ka mid ah soo gudbiyey khudbad ka hadlaysa macadka qurduba وأنا أخوكم من تلاميذ معهد قربضة بالدراسات الإسلامية والعلوم الإدارية في محافظة واجد وخاصة في بوردهن فأنا أريد أن أقدم إليكم بعض معلومات حول معهد قربضة بالدراسات الإسلامية والعلوم الإدارية أيها الشعب المسلم منذ فتح معهد قرطبة للدراسات الإسلامية والعلوم الإدارية أيها الشعب المسلم منذ فتح معهد قرطبة للدراسات الإسلامية والعلوم الإدارية أبوابه لاستقبال أبناء المسلمين وتقديم العلوم النافعة واللازمة لمسيرة الطلاب المهنية والمستقبلية وإننا في مسيرة طلب العلم نؤكد على قاعدة البنيان السليم وعلى أساس صلب من العلم والبصيرة فلن نرى ثمار سعينا في معهد قرببة حتى نخلص نوايانا ونبدل هممنا مسابقين في طلب العلم gabagabada munaasabadda waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey oo munaasabadda lagu casuumay sheekh maxamed geeraar oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay iyo bakool isagoona tilmaamay in aan lagu mashquulin keliya beeraha iyo ganacsiga islamarkaana lagu dadaalo waxbarashada nabigan sala allahu alayh wasalam ma idin sheegay si may waheen baayac mustarka laka waarado wali xalaale laka baayac mustaro wali xaarane laka baayac mustaro xono laku baa ganacsi baayac mustar lay laka waarado ee may waheen qaale laka nagado laka qanaco ini la beerado qaale laka nagado laka qanaco ini xoolo la dhaqdo loola dugdo la qabsado markaas in jihaadka iyo diintana la isku dhaafo diintii barashadii la isku dhaafo kadhaganka la isku dhaafo maysan nihin adduunye aakhira kitaabka ilaahay ku fiirineen la isku dhaafo ummada islaamka isku walaalaneen cadowgana isku reebneen jihaadneen la isku dhaafo jihaadkii fara laku qaada alla subxaana watacaala maysan kasta laday dulli gaalisan goobsadaasa gaalisan taliyaasa maxaada bay waha qurqooyinka hadda ardayraka jartiyo marka ardaydan bifadlillahi may ah may dareemena macaahid sharci ah ayaa ka furan guud ahaan wilaayaadka islaamiga kuwaas oo kor loogu qaadayo aqoonta diineed iyo tan maadiga ee ubadka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga maraykanka ayaa sheegay inuu gurmad caafimaad soo gaarsiiyey dowladda federaalka iyadoona dadku sheegayaan in tani ay tahay tallaabo lagu soo safrinayo cudurka coronavirus cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan inoo faahfaahinaya xili dowladda maraykanka ay la daalaa dhacayso xanuunka korona uu ka haleelay dad ku dhow hal milyan kana dilay wax ka badan afartan kun aadna wadamo badan ugu calaacalay inay gurmad soo gaarsiiyaan ayaa sheegtay in dowladda federaalka ah ee ka dhisan magaalada muqdisho ay soo gaarsiiyeen qalab caafimaada arrintanna way soomaalida ku sheegeen mid aad loola yaabo ayaa haddana waxaa intaasii dheer in agabkani uu maraykanka keenay cabsi badan ay ku abuurtay bulshada walwalka laga qabo qalabkan ay muqdisho soo gaarsiisay hay-ad lagu magacaabo u s aid oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa timid ka gadaal markii la sheegay in sariirahan lagu wareejiyey wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ay yihiin kuwa horey loo soo isticmaalay islamarkaana lagu soo seexiyey muwaadiniin amerikaan ah uu ku dhacay cudurka korona ee maanta dunida walwalka badan ku haya agabkan ayaa hadda la geeya xarumo caafimaad oo ay dowladda federaalka ah ku leedahay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxayna sheegeen inay ku siixin doonaan islamarkaana ay kula tacaali doonaan dadka uu cudurka korona kula soo rito gudaha dalka soomaaliya dad badan waxay isweydiinayaan suurtagalnimada in waddan qudhiisaba la daalaa dhacaya halista korona islamarkaana la wada ogyahay sida ay sariir la-aan uga jirto dalka maraykanka uu yidhaahdo waxaan qalab caafimaad soo gaarsiinayaa waddan kale waxayna arrintani ku tilmaameen shirqool hor leh oo loo maleegayo soomaalida wakiilna ay dowladaha reer galbeedka uga tahay dowladda federaalka ah ee ka dhisan magaalada muqdisho safiya tusma oo haweeney ku sugan dalka maraykanka islamarkaana uu haleelay cudurka korona ayaa waxay sharxaad inaga siinaysaa sariir la-aanta ka jirta waddanka maraykanka taasoo tusaale u noqon karta in maraykanka uusan haynin qalab uu soomaaliya soo gaarsiiyo maraykan wuxuu ahaa wadannada ugu kibirka badan ee ugu hanjabaada badan and you know how they play uh, maxaan ku dhaha guard for people's lives waxay samayn jireen maantana way ka baahday way ka baahday waa dharkii sariirihii baa ka go'ay maaskii baa go'ay waxaad arkaysaan xataa tiyub tiyuubyadii maad aragtay airwayga dadka lagaga samaynayo dhan waa lasoo maydhaya tiyuub qof ka dhintay intaa lasoo maydha baa qof kale lagu samaynaya weligeed maraykanka may dhicin reuse laguma samayn jirin qalabka caafimaadka qalabka caafimaadka maanta waxaa lagu samaynaya reusing lagu samaynaya oo markuu qofku dhinto tiyuubka intaa laga soo furo lasoo maydho baa maxaan ku dhahdaa a qofka kale lagu xidhaya macnaha waa masiibooyinka ugu waaweyn ee maxaan ku dhaha hadda dhacday weeyaan waxay qiyaaseen shan boqol iyo toddobaatan qof inay maalintii dhimanayso daily shan boqol iyo toddobaatan qof meel ay maalin kasta dhimanaysa ka waran oo shan boqol iyo toddobaatanka qof keliya waxaan la isticmaalayna maryahay ku dhintaan baa lagu duubaya la qaadaya sariirteedii baa loo isticmaalaya dad kale la saaraya kusii dhimanaya tiyuubyadii iyo wixii ku xidhnaa iyo maxaan ku dhaha mashiinadii life supportigi wixii o dhan dadkii kalea lagu sii xidhaya xanuunkaas dhiyatun keliya naga tegayo marka lagugu sameeyo tiyuub qof dhintay laga soo saaray adi lagu gasho dhiyatunki inaad noolaanayso xanuunkaas naga soconayo markii laga soo tago sariir la-aanta ka jirta dalka maraykanka ayaa waxaa intaa sii dheer in maraykanka uu weysan yahay maaskalaatada afka lagu xirto oo ay sheegeen inay difaac uga tahay cudurka korona waxaana maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta dunida ay si aadaah u tabinaysay maaskaladaas oo ay isku haystaan dowladaha jarmalka iyo maraykanka waxaana maraykanka lagu eedeynayay inuu jarmalka ka dhacay ku dhowaad laba boqol oo kun oo ka mid a maaskaladaas dad badan oo ku sugan magaalada muqdisho islamarkaana aqoon u leh saameynta cudurka coronavirus ayaa soo duubay muuqaalo ay bulshada soomaalida uga digayaan inay tagaan xarumaha caafimaadka ee dowladda federaalka oo ay sheegtay inay ugu talagashay dadka uu soo rito korona waxaana dadkaas ka mid a wiilkii dhowaan uu aabihiisa ku geeriyooday cisbitaal martiini ee magaalada muqdisho kaas oo soomaalida u sheegay in haddii ay cisbitaalkaas dadkooda iska geeyaan ay weyn doonaan halka warkaas aad kala socotaan waa idaacaddii islaamiga alfurqaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي قصيدتي بدأتها xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirkii ugu dambeeya ee dalagga waddanka raashinka waddanka waxaa suuqyada ugu badan ee laga hela ka mida kuwa ku yaalla koonfurta soomaaliya gallayda ayaa ugu horraysa oo ka soo go'da beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa koob iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa la iibinayay toddoba boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah masigada waxaa koombadeedii amashoodeedii la iibinayaa saddex kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeedina waxaa maanta la iibinayay boqol sagaashan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan eegno koombadeedii waxay yeed afar iyo labaatan kun loorkeediina waa hal milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah sisinta kiiladeedii waa saddex iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah saliid macsarada haddaan eegno jiritaankeedii waxaa la iibinayay sagaal boqol oo shilinka soomaaliga ah liitarkeeduna wuxuu ahaa konton kun oo shilinka soomaaliga ah markaana haddaan u weecno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii doolar lagu beddelayay lix iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan iyo lix boqol oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh مفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها ugu dambayntiina hay-adda amnesty international ayaa shaacisay in maamulka alu sacuud uu sanadkii labada kun sagaaliyo tobanka toogtay ku dhowaad laba boqol oo ruux warbixin sanadla ah oo kasoo baxda hay-adda amnesty international ee sheegata inay u doodo xuquuqda aadanaha ayay ku sheegtay in maamulka alu sacuud uu sanadkii labada kun sagaaliyo tobanka toogtay ugu yaraan boqol sideetan iyo afar ruux kuwaasoo uu maamulku ku eedeeyey inay ku kaceen falal ka dhana maamulka alu sacuud boqol toddobaatan iyo sideed ka mid a tirada dadka la dilay waxay ahaayeen rag halka sagaal kalena ay ahaayeen dumar waxaana badi dadka la toogtay ay kasoo jeedaan waddamada qaaradaha afrika iyo aasiya inta badan maamulka alu sacuud ayaa lagu eedeeyaa inuu si cadaaladdarra a u xasuuqo dadka gaar ahaan dadka u shaqa doonta dhulka xarameynka warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa dhegaysigiinan waad ku mahadsantihiin